wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawaan idiin hayno waxaa ugu waaweyn ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo maalintii saddexaad maanta shahaadooyin lagu siiyey magaalada muqdisho senatar cabdiraxmaan faroole oo xildhibaanada labada aqal ugu baaqay in ay qur-aan akhriska badiyaan si loo helo madaxweyne iyo guddoon khayrqaba wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo shaaciyey in la gudbin doono lacagihii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisu ay ugu yabooheen maamulka hargeysa hay-adda hormuud salaam foundation oo maanta deeq raashin ah gaarsiisay isbitaalka lansreti ee magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee labada aqal ayaa maalintii saddexaad maanta ahaa shahaadooyin iyo kaararka xildhibaannimo lagu guddoonsiiyey magaalada muqdisho xildhibaanadan ayaa maalintii saddexaad waxa ay qaadanayeen kaararka aqoonsiga iyo shahaadada caddaynaysa inay yihiin xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada qaar ka mid oo warbaahinta la hadlay waxay ugu baaqeen xildhibaanada kale ee ka maqan ee aan weli xaadirin inay markaa sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku gaaraan xarumaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya gaar ahaan villa hargeysa iyo xarunta golaha shacabka iyo xarunta aqalka sare si markaasi ay u qaataan shahaadada caddaynaysa inay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya dhinaca kale senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole ayaa waxa uu xubnaha labada aqal ugu baaqay inay qur-aan akhristaan si loo helo madaxweyne iyo guddoon kheyr qaba
waxaan ka soo hadlayaa xaruntii fiid oo guddigii doorashada heer qaran oo halkaan aan u imi maanta anoo garowa ka yimi inaan shahaadadii senatornimada aan ka qaato broseskii waa maray way dhammaaday intii iyaga ku xirayd waxaan aada ugu faraxsanahay in dad badan ay ku soo qulqulayaan inay shahaadooyinka qaataan iyadoo weli doorashooyinkii degamooyinka qaarkood ay weli dhiman yihiin waana ku faraxsanahay go-aankaa inay gaareen si aan laysu sugin hadhow ay xarig mar noqon wixii soo baxan waa la arki doonaa waxaana rajaynaynaa senatorayaasha iyo xildhibaanada golaha shacabka soo baxay inay dib isu waansadaan oo ay ka fekeraan oo ku riyoodaan oo qur-aan ku akhristaan in doorashada soo socota oo guddoomada guddoonka labada aqal iyo ku-xigeennadooda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaba kuwa kheyr qaba ilahay inuu ka dhigo oo ummaddu ku degto oo duceeya oo abaarta lagaga baxo oo colaaddu ku dhammaato baan sidaas ilaahay ka jaynaya ilaahayna ha ka dhigo kuwa aanu ku faraxno oo lalana shaqayn karo kuwaan lala shaqayn karin marka qaarkood yimaada oo wixii markaa waddankan ka naxaya muxuuahay aan loo soo dhowaan karin oo aan la shaqayn karin sidaasaan ilahay ka rajaynana inuu noqdo kuwa kheyr qabay noqdo asalaamu calaykum waraxmat ullahi
da baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee lagu soo doortay deegaano badan oo ka tirsan dalka ayaa xilligan waxa ay markaasi wajahi doonaan doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa doorashada guddoonka aqalka sare iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa dhinaca kalena kuraas ka mid a golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya ayaa lagu doortay maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan galinkii dambe ee maanta ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo ka socotay labadii bilood ee lasoo dhaafay ilaa shan iyo labaatan kursi ayaa taallay magaalada beledweyne waxaana horey loo doortay saddex iyo labaatan xildhibaan iyadoo maantana la doortay xildhibaano kale oo tirada wadarta guud ay ka dhigayso shan iyo labaatan xildhibaan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya doorashadiisu waxay ku soconaysaa si dardara waxaana guddoon xubnaha golaha aqalka sare iyo sidoo kale xubnaha golaha shacabku ay ku baaqayaan in dowlad goboleedyada weli ay ku dhiman tahay doorashada ay soo gabagabeeyaan hay-adda hormuud salaam foundation ayaa maanta deeq raashina waxa ay gaarsiisay cisbitaalka lansareti ee magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi ayaa ka waramaya
hay-adda hormuud salaam foundation oo dardargelinaysa mashruuca taakulaynta iyo afurinta dadka masaakiinta ayaa waxay cisbitaalka laasareti oo lagu daryeelo dadka dhimirka la maanta gaarsiisay raashiin isugu jira bur beriis sokor saliid iyo timir gudoomiye ku-xigeenka hormuud salaam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda wareejinta deeqda ayaa sheegay in deeqdan ay qeyb ka tahay waxu qabashada dadka danta yar iyo kuwa baahyaha gaarka ah qaba ee hormuud salaam foundation ay fulinayso bisha barakaysan ee ramadaan
waxaana joognaa qayb bulshada ka mid oo aada u muhiimsan oo runtii dadka dhimarka la oo ku xareysan isbitaalka laasarati ilaa iyo boqol bukaan ayaa halkan ku xareysan marka waxaan ugu talagalnay in ayakana ay qayb ka noqdaan dadka hormuud salaam foundation ay taakulaynayso dadkan waxaan ugu talagalnay inaan siino bur bariis timirtii iyo saliiddii ayaan ugu talagalnay inaan siino iyo sokortii marka runtii xaq ayoo leeyihiin waa qayb ka midda bulshada agaasimaha cisbitaalka laasareti ditoreyso faadumo cabdi macow ayaa kaga mahadcelisay hay-adda hormuud salaam foundation gargaarkan ay soo gaarsiisay cisbitaalka iyadoo sheegtay inaysan ahayn markii ugu horreysay ee mar weliba oo la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan ay il gaara ku fiiriso dadka kuwooda ugu nugul waxaan mahad weyn ilaahay ka soko u celinayaa hormuud salaam foundation oo noogu soo tabarucay dadkan jiranoo dhimir kala ay ugu tabaruceen beriis bur sankor saliid iyo timir ma aha markii u horreeyey ay noo keeneen sanad walba way noo keenaan way naga warqabaan ilaahay waxaan oga baryaynaa meeshay ka soo saareen in wax weyn ay ugu beddelaan oo kheyr ah waayo mar walbana waana xasuustaan dhanka kale hormuud salaam foundation ayaa isla maanta deeq isugu jirta lacag iyo timir waxa ay gaarsiisay ilaa laba boqol oo haweena oo ka mid ah dadka danta yar ee ku dhaqan muqdisho raaxo xasan xirsi oo ka socotay hormuud salaam foundation ayaa sheegtay in hormuud salaam foundation ay mar weliba garab taagan tahay haweenka danta yar ilaah ayaa mahadda iskale maanta waxaan u joognaa munaasabad lagu guddoonsiinaya laba boqol oo haween ah lacag iyo timir taas oo ka mid ah hormuud salaam foundation kambeynka ramadaanka ee ay fulinaysay maanta oo ah bisha saddexda bisha ramadaan waxaan marka fulinaynay inaan siino lacag iyo timir haweenkan labada boqol eh annagoo u marsiinayno guddoomiyaha haweenka qaranka batuula sheekh axmed marka hormuud salaam foundation mar walba waxay u taagan tahay inay dhinac istaagto dadkeeda kuwa liita gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed gaballe oo halkaas ka hadashay ayaa hormuud salaam foundation ku ammaantay in mar weliba ay u taagan tahay caawinta haweenka danta yar ee aan waxba haysan waxaa maanta halkan deeq keenay lacag iyo isugu jirto cunto timir aan dhehe shirkadda hormuud foundation oo hadiyo jeer dadka masaakiinta ah u gargaarta iyaga oo ka fikiraya xaaladda maanta dalka uu ku jiro iyo dadka soomaaliyeed oo danyarta ah dhibaatada haysata ayay bisha rabadaan fadligeeda waxay ugu talagaleen inay afuriyaan dadka danleyda ah oo ay ugu badan yihiin haweenka soomaaliyeed waxayna soo gaarsiiyeen deeqdaas iyo lacag oo ay ugu talagaleen inaanu guddoonsiinno idinka idinku wareejinno haddii ilaahay raalli ka noqdo intii ilaahay u calfay waxaan rabaa inaan magaciinna ugu mahad celiyo hormuud foundation oo hadiyo jeer taakulaysa ummadda soomaaliyeed oo aan ahayn dad ka shaqaysta ee aad dad u shaqeeya ummadda soomaaliyeed
ugu dambeyntiina ciidamada ammaanka ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen gelinkii dambe ee maanta deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaano hoosega degmada awdheegle iyo sidoo kale degmada afgooye ayaa ciidamada milatariga xoogga dalku waxa ay ka sameeyeen howlo baaritaana waxaana ay ugu kuurgalayeen sidii ay markaasi meesha uga saari lahaayeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo wararku ay sheegayeen in ay gaaf wareegayeen maalmihii ugu dambeeyey saraakiisha ciidanku kama aysan warbixin laakiin dadka deegaanku waxa ay sheegeen in markaasi ay howlgalladu ahaayeen kuwa aada u ballaaran guud ahaan wararkeenii fiidnimo waa naga intaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel